maamulka garoonka diyaaradaha aadan caddi ah ayaa soo saaray amaro cusub oo la xiriira maamulka iyo amniga garoonka amaradan ah ayaa la filayaa in saameyn ay ku yeeshaan howlgallada garoonka iyo habka socdaalka rikaabka ujeeddadoodu waa in la xoojiya amniga lagana hortaga khataraha suurtagalka ah iyadoo sidoo kale la hagaajinayo adeegyada garoonka axmed macalin xasan guddoomiyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey awaamiirta ah ay soo saareen habraacaas oo ah dayuurad kasta oo aan lahayn shirkad kasta oo dayuuradeed oo aan lahayn dayuurad u taagan ma soo xaray karta rakaab rakaab kasta oo dayuurada soo xaraysana waxaa loo ogol yahay ugu badnaan inuu terminaalka ku jiro shuruucda caalamiga waxay sheegaysaa laba saacadood laakiin duruufaha ka jira soomaaliya awgeed waxaan u kordhinay hal saac oo dheeriya marka rakaabkaas ugu badnaan waxaa lagu hayn karaa terminaalka muddo saddex saacadooda wixii intaa ka bata waxay u gudbayaan tacaddi shuruucda dalka u dhigan ayaana la waafajinayaa wuxuuna kambanigaas ama shirkadaasi mutaysanayaa ganaax lacageed dhanka kale maariyaha garoonka aadan cadde maxamed saciid cabdulaahi ayaa isaguna tilmaamay in ay jiraan ilaa iyo toddoba diyaaradood oo awood u leh in ay u duulaan gudaha gobolada dalka kana shaqeeyaan shirkadaha u diiwaan gashan oo waqti xaadirkan diyaaraduhu u joogaan waa toddoba diyaaradood toddobadaa diyaaradood oo kale ah daalo airline hala airline premier slash fly national star sky jubba freedom iyo mandeeq toddobadaa diyaaradood ayaa ah diyaaradaha lookalka ka shaqeeya oo ay u joogaan diyaaraduhu shacabkana waxaan u sheegaynaa tigidhada aad goosanaysaan iyo dadka aad isku hadlayn kartaan oo aad tigidha ka goosan kartaan waa toddobadaas diyaaradood amarna waxaan ku qabnaa oo amar uga qabnaa wasaaradda iyo hay-adda duulista ka maamul garoon ahaan in aan u furi karno siina karno adeega counterka keliya diyaaradahaas